فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyadoo hadahan oo kale aad mar weliba ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah dagaalo jilbaha la isku aastay oo maalinkii labaad ka soconaya duleedka magaalada kismaayo cidda ku gacan saraysa dagaaladaas iyo kooxdii leeriya halka ay mar weliba galayaan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa itoobiyaanka wadhadhaqaaq ka wada degmada halgan ee gobolka hiiraan maxaa ka jira in maamulkii halkaas uu muqdisho carar ku tagay waxaan idiin soo gudbi doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo degmada halgan ee gobolka hiiraan beesha dabarre oo wilaayadii islaamiga ah ee baay bayaco kula gashay inay jihaadka kaalin buuxda ka qaadanayso warbixin ayaan qodobkaas idinkaga haynaa dowladda federaalka oo noqotay dowladda ugu musuqa badan caalamka warbixin ayaan idinkaga haynaa sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah munaasabad lagu furayey ceelbiyood oo lagu qabtay qaybo ka mida wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud kelimaadkii laga jeediyey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa barnaamijka igala qaybgalaya ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
دين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal caawo taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha rajab sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada qodobka ugu horeeya aan soo qabanno dagaalo jilbaha la isku aastay ayaa maalinkii labaad waxay si goosgoosa uga socdaan duleedka magaalada kismaayo kuwaasi oo u dhexeeya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka jubbaland dagaaladu waxa ay ka dhacayaan halka loo yaqaano aagga farwaama iyo sidoo kale deegaanka buulagaduud kuwaasi oo hoostaga magaalada kismaayo ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku dayaya inay kasoo gudbaan aaggaas balse waxaa hortaagan rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasi oo tooganaya askari weliba oo kusoo dhaqaaqa dhanka laamiga ilaa iyo maalinkii shalay halkaasi waxaa lagu dilay tiro ka mid ah ciidanka dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland xogihii ugu dambeeyey waxay tibaaxaysaa in lix askari halkaasi lagu dilay sagaal kalena dhaawac adag ayaa la gaarsiiyey tan iyo intii ay dagaaladu halkaas ka soconayeen فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
markan aynu aadno dhanka iyo gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa ciidanka xabashida itoobiya ee duulaanka kusoo qaaday qaybo ka mid ah gobolka hiiraan in ay dhaqdhaqaaq ciidan maalmihii lasoo dhaafay ka wadeen deegaano ay ka mid tahay halgan ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyey in ciidamada itoobiyaanka ay xalay isaga carareen saldhigi ciidan ay ku lahaayeen magaalada halgan iyagoona degay goob dhowr kilomitir u jirta magaalada halgan islamarkaana xigta dhanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidanka itoobiyaanka ayaa la sheegay inay dareemeen baqdin daran ka gadaal markii ay dareemeen weeraro iyo sidoo kale abaabul ciidan oo dhanka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga imaanaya itoobiyaanka ayaa aag bedelasho iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq ciidan waxay wadeen wixii ka dambeeyey markii uu kelimad soo saaray afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh caldheere taasi uu u goodinayo ciidanka itoobiyaanka islamarkaana ay jawaab adag ka bixin doonaan damaca badda ee itoobiya maamulkii ku sugnaa magaalada halgan uu uga horeeyo guddoomiyaha ayaa la sheegay inuu u cararay dhanka magaalada buuloberde sidoo kalena wuu kasii baxay oo kuma uusan sugnaanin waxaana la sheegay in magaalada muqdisho uu hadda carar ku joogo sidoo kale koox maleeshiyaad macawiisleya ah oo itoobiyaanka kula sugnaa halkaasi ayaa waxa ay carar ku galeen magaalada buulaberde saakay ayay itoobiyaanka soo laabteen sidaan xogta ku helnay iyagoona dib u soo degay aaggii ay xalay faaruujiyeen sidoo kale waxaa magaalada halgan ku soo laabtay maleeshiyaadka macawiisleda kuwaasi oo hadda gorgortan kula jira xabashada itoobiyaanka islamarkaana ka codsanaya in ay magaalada kula sugnaadaan maadaama aysan awood u lahayn inay iska difaacaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم عظيم هو السامي
barnaamijka dhu waxaa waraysiyada ayaan weli ku guda jirnaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa dowladda federaalka oo kaalinteeda musuqa caalamka ka dhacsatay ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee bay beesha dabare ayaa wilaayadii islaamiga ah ee bay waxay bayac kula gashay in ay jihaadka kaalin buuxda ka qaadanayso warbixin qodobkan ku aadan waxay noo soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamaca waxaan magac allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceena aan loogu soo dhacaynin allahu akbar allahu akbar
bishan rajab ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan dhexdeeda waxaan ka mid ahaa wariyaal lagu casumay munaasabada ka dhacday magaalada yaaq barawe ee gobolka bay taas oo gunaanad u ahayd dowla diini ah oo loo qabtay boqol ka mid ah hogaamiyaasha beesha dabare uuna barbar socday kulan dhex maray wilaayadda islaamiga ah ee bay iyo beesha kaas oo jihaadka looga arrinsanayay munaasabadu intii ay socotay waxaa bayco galay wilaayadda islaamiga ah ee bay oo hoos tagta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo beesha dabare munaasabada oo ahayday mid aad u ballaaran waxay ka dhacday masjid weyn oo ku yaala magaalada gudaheeda kaas oo rag da-walbale ay soo buuxdhaafiyeen halka dumarkuna guryaha dhagaxa ah ee masjidka hareerihiisa ku yaala ay harsanayeen si ay mikrofonka ugala socdaan khudbadaha muhiimka ah ee la jeedinayay intii munaasabadu socotay waxaa si weyn loo lafaguray jihaadka iyo muhiimadda uu akhriya adduunba u leeyahay dadka muslimiinta ah si gaar ah waxaa loo soo hadal qaaday ciidamada itoobiya ee dalkana in badan oo ka mid ah heesta waxaana carabka lagu adkeeyey sidii loo gaagtiri lahaa ama loo soo afjari lahaa amxaarada qori caaradii ku joogta magaalada dinsoor oo lixdan kilomitr oo keliya uun inoo jirta iminka culamaauddiin iyo korjoogto ka socotay hogaanka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa lagu casumay madasha sheekh fu-aad maxamed khalaf oo caan ku ah inuu dadka muslimiinta ku booriyey amaba ku gubaabiyey jihaadka ayaa mikrofanka lagu soo dhoweeyey
allah subxaanah wa tacaala waxaan oga shukrinaynaa allihii muslimiin naga dhigay jihaadna noo farad yeelay waxaad ogaataan allah subxaanah wa tacaala wuxuuna amray gaalada kuwa noo dhow inaan la dagaalno annaga waxaana saaran oon ku aadannahay gaalada diinsoor fadhida iyo murtadiinta inaan la dagaalno beledkaasaan beled islaam aan ka yeelno insha allahu tacaala arrintaasna waan isla qaadannay madasha waxaa laga akhriyey bayaan beesha dabare ay ku ballan qaadayso in xabadda afka ay ka gelinayso shisheeyaha gaar ahaan ah amxaarada dinsoor fadhisa ee dhufaysyada ku leh bayaanka waxaa kale oo beesha ku xustay inay kasoo horjeedo tillaabadii madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan uu itoobiya ugu saxiixay qayb ka mid ah badda soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد ujeedo bayaan ka soo baxay beesha dabarhe waxaa muddo toddoba maalmood ah u socday wilaayada islaamiga baay iyo beesha dabarhe dooro uu barbar socday kulan wada tashi ah kaas oo loogu tashanayay jihaadka socda bariga afrika waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda kow beeshu waxay taageeraysaa ku dhaqanka shareecada islaamka laba beeshu waxay ballanqaadaysaa in ay la dagaalamayso cadowga ummadda soomaaliyeed gaar ahaan etoobiyada fadhida degmada diinsoor allahu akbar saddex beeshu waxay caddaynaysaa in ay beri ka tahay gaalada murtadiinta iyo wadaad xumayaasha afar beeshu waxay ilaalinaysaa deris wanaagga beelaha walaalaha ah shan beeshu waxa ay ugu baaqaysaa dhammaan murtadiinta ku abtirsada in ay ka soo baxaan safka cadowga lix beeshu waxay ballanqaadaysaa in ay dardargelinayso korna u qaadayso barashada diinta islaamka toddoba beeshu waxay ballanqaadaysaa in ay ilaalinayso midnimada gudaheeda iyo tan guud ee ummadda muslimiinta siddeed beeshu waxa ay ballanqaadaysaa in la xoojiyo go'doominta goobaha cadowgu xoogga nooga hayso sagaal beeshu waxa ay ballanqaadaysaa in ay kaalin mug leh ka qaadanayso waxtaridda iyo u kaalmaynta dadka tabaalaysan toban beeshu waxa ay ka digaysaa manhajka gaalaysiinta ee riddada ee la magacbaxday unesco iyo goobaha waxbarasho ku-sheegga ee ay gacanta ku hayaan wadaadxumayaasha koob iyo toban beeshu waxa ay ka soo horjeedaa kana dagaalamaysaa falka gurracan ee uu muuse biixi ku bixiyey badda ummadda soomaaliyeed wabilaahi tawfiiq allahu akbar
sheekh abdiweli cabdulaahi muudey oo ka mid a culummada madashan lagu casumay ayaa dadka soomaaliyeed waxa uu kula taliyay inay bannaanka ka maraan inta shisheeyaha la shaqaysa oo ay ugu horeeyaan maamulada dimuqraadiga ah ee soomaaliya laga dhisay xilligii khaliifada abubakar uu qabtay qabaa'il badan baa ridooba oo islaamka ka bax abubakar waatuu la dagaalama seefta caaradeeda islaamka lagu soo celiyey wixii ridoobay qaybna seeftaa qaaday marka murtadka xukunkiisii in laga bara'a qaato lagana bannaan maro soomaali waa ogtihiin for bontifefa wax lagu qeybiyey golaha riddaday ka buuxaan laanlaalinada hadda noo dhisan ama ha noqdo jubbaland ama koonfurland ha noqdo ama waxa weye hirshabeelle ha noqdo ama galmudug ha noqdo ama puntland ama yacni somalilan kulligood waa dawaaqiid weeye acdaada u shaqaynayso kuwa ilma adeerta nala ah ee safkaa cadowga ku jiraan waajib waxaa naga saaran inaan ka baraa'a qaadanno kana bannaan marno kufriga iyo gaalnimada ay galeen dadka ilaahay soo saaray marka ilahay muxuu ku sifeeyey dad ilaahay jecel ayagana alla uu jecel yahay tabaaraka wa tacaala suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan deerow ayaa goobta waxa uu ka sheegay in naf iyo maalba ay u hurayaan jihaadka ka socda bariga afrika gaar ahaana ay amxaarada la dagaalamayaan wadahadal oo jaray unia xarakada shabaab mujaahidiin wadahadal oo jaray wadahadalkii lagu guulooshidii maasha allah waliyaal badan basaga baxi kolay bayaankii la akhri karigoo woo ka arag karteen wali laga ballamay insha allahu una dad muslimiin oo agna muslimiinta in garabisowka dhimanoo naf iyo maalna ka beesna waa ballan qaadnay kolay reer dabar isla fadhina haanka arrinta atay inale afrika hadleeshemas isla ballan qaadnay akhwaani mee kale meesha yaallaa naf maalhaan la beesay naf walban baahan mucaskaraadka in la guugu soo silifin misaal ahaanka in ahaanka lixdii kow sano jare haankoo mucaskar saga bahi bahal bil ma deerna madrugog ugaasii kale jubbooyinku hekay haanka hadal kariyo usana mucaskaro saga bahi ay dhiman markay oo mucaskara isiin dhimanyo si gala oo siin kormar markay meel naga higi marka ciyaalkii iyo weli unusa naga higi in galaana loon baahay maadaama reerkii madaxdaas mucaskar galeen reerkii dib ina sidigiso mucaskaraadkii in buugusne islaamkii insaacidna sanagati akhwaani diintayna ilaahayo le lanki in dagaalamoon iska le lankala war shuqul maga le nase irkarne koo dhow haddii gaaladay waddankay ka beedo xurnimo taamag la helo dowlad islaami ah kaanka banuun dhalatii ilaahay sida afghanistan oo kale nuun weelo diyaaradaha isagu heeshidan naga fiigaan magaasoosu koyna una sanad hore wallaahi una islaamkoo la jarnayo sirna mase soo sirna akhwaani dowladda etoobiya dowlad habashi oo saleerha etoobiya horta ma jifayna boona habashi oo saleer habashi aan garani habashi insha allahu meesuu sheegnaa ini wadankay dad muslimiin ag lihan ilaahayna lihan diyaarnan agyaan in kala dagaalamaano meeshii maxamed siyaad barakooda iyo meel dheer ka wada ballan ilaahay naga ag adoona una iyo xarakadana iyo shabaabkana iyo shiibkana isla qaadanay allahu akbar nafkana naftana iyo maalkana una una ka beesna jihaadkay waa diyaaran agna culummo aqoon-yahano ganacsato iyo nabadoonnada beesha dabare ayaa kulanka amaba munaasabadda waxa ay ka jeediyeen khudbado muhiim ah oo ku saabsan jihaadka iyo siday ugu faraxsan yihiin inay amxaarada la coloobaan beesha ayaa beeca waxay la gashay walaayadda islaamiga ee bay iyadoo kitaabka qur-aan kariimka ah ay gacanta wada saareen weliga walaayad islaamiga hebay sheekh xamse abu jacfar iyo hogaamiyaasha dhaqanka beesha dabare iyo culamaauddiinka iyadoo ugu horeyna baycada uu galay suldaan aadan deerow
waxaan magac allaah ugu dhaaranayaa waxaan magaca allaah ugu dhaaranayaa in kitaabka allaah aan difaacayno naf iyo maalba in kitaabka allaah aan difaacayno naf iyo maalba waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in kitaabka allah aan di- ku difaacayno naf iyo maalba in kitaabka allah aan ku difaacayno naf iyo maalba waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in gaal gaala raac iyo wadaad xume aan beri ka nahay waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in gaal iyo gaalaraac iyo Wadaad xume?
wadaad xume aanu beri ka nahay waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceeni aan looga soo dhacaynin waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceena looga soo dhacaynin allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd beesha ayaa jufo jufo waxay u gashay baycada waxaan u yeerayaa mareere oo hogaaminayo cabdulaahi aadan waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in kitaabka allah naf iyo maalba aan ku difaacayno waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in gaal gaala raac iyo wadaad xume aan beri ka nahay waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceeni aan looga soo dhacaynin wabilaahi towfiiq allahu akbar allahu akbar mareero ballanti galle waaq baraha soo istaago waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in kitaabka allah naf iyo maalba aan ku difaacayno waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa gaal iyo gaala raac iyo wadaad xume in beri aan ka nahay waxaan magaca allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceena aan looga soo dhacaynin allahu akbar allahu akbar
idaacadda islaamiga ah alfurqaan waxa u suuro gashay inay waraysato qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka iyo culummada diinta islaamka ee beesha dabare waxaa ugu horeeya sheekh cali sheekh xasan waxa uu sheegayaa in etoobiya gaalada kale ay ka cadowsan tahay ummadda soomaaliyeedna ay tahay in etoobiyaanka cashar lem ilaawaan ah ay siiyaan si gaar ahna waxa uula hadlay dadka reer waqooyiga ah oo iminka qayb ka mid ah dhulka ay degan yihiin bad ku taal etoobiya loo hibeeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga شعالي شحسن gaaladii oo dhammaan wadanka soomaaliya ay kasoo duuleen oo alxamdulilaahi ayagoo isbahaysi ah een, rufyaano oo dabadhilif ah soomaali ahna gacanta ku wadaan haddee aad iyo aad waxaan ula soconnaa arrimahaas in aa, laga beri yeelo dalka waxaa kaloo hadda oo noo dheer sida ilaahayba noo sheegay alxamdulilaahi gaalada gaar ahaan markaan usoo dego etoobiya waa cadaawo ee, tan gaalada ka dheer ayaan qabnaa oo soo jireen ahayd soomaaliya iyo etoobiya etoobiya weligeeda horur baa ahaan jirtay laakiin cabse ayaad celinaysay maanta haddii soomaaliya ay burbur yar ka dhacay inaad ka faa'iidaysato rabto een, kama faa'iidaysanayso waddanka wuxuu gacanta ka dhigay ama ka socda kitaabka alla iyo sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka way quusan yihiin laakiin sharkooda qaadan doonaan een, dadka reer waqooyi walaalaheena ah een, koonfarta kolleyba dagaalka waa ku jirtaa een, waxaan filayaa in ayaga meel fadhiyaanoo ee, alxamdulilaahi danaynaynin aa, addoonsiga lagu wado waxaan leeyahay dadka islaamka ah reer waqooyi dad nool baa aheedeen walaalaheenna een, waddankiina waa dad waddankiisa xajin karo ayaa tihiin garab baad qabtiin soomaaliya labadeeda qiib koonfar iyo waqooyiba way wada siman yihiin waana isku xiran yihiin garab iyo gaashaan ayay qabtaan maalna waan qabnaa hubna waan qabnaa caqli iyo diin oo hoggaan weyn ah rabba alxamdulilah inagoo hogaaminayna waan qabnaa jazaakum allahu khayr waxaan leenahay soomaaliya meel kasta joogto inaad kacda ayaan ugu baaqaynaa oo kitaabkeeda iyo diinteeda iyo sharafteeda soo ceshato sidoo kale sheekh mayo waa isaguna ka mid ahaa koox ka tirsan hogaamiyaasha iyo culummada beesha dabare oo hareerahayga fadhiyey ayaan dhankiisa u jeestay waxaanu leeyahay etoobiya waan iska dhicinaynaa wuxuu sheegayaa in ay been ahaan diyaar u yihiin in ay ka hortagaan riyada etoobiya magacaaga sheekh macalin maxamuud sheekh mayow kusoo dhawo idaacadda salaamka alfurqaan adiguna maxaad ku daraysaa inta akhyaarta ka horeysa ay sheegto عدوى عثوبي هرتوى أشد الكفار عداوة صومال واي عثوبي ومدادك مس- خاصة دادك مسلمين أو صومالي كل مرة وحي سوافق سنين عثوبي رول صومالي هل ساكا كمولا من من وف أقول مجر صومالي كمدا أو صغيرا وكبيرا هل ساك إن لسي وف أقول لما أركا مجر كو هذا دقن أو دل صومالي كلا حجوران كو أسجن أيغن إن شاء الله تعالى وكبحنينا dalka soomaaliya marka mujaahidiinta kulligoyn dadkan waa mujaahidiin kulligayna marka dalka hadda waxaa leeyihi marka waa dad baa lasiiyo dad mar- oo isku maangaaba soomaaliya aan ahayn soomaaliya dad yihiin marka dad maangaaba waaye dalkaas soomaali dal mus- dal muslim waaye mu- ayaga iska le soomaaliya iska le muslimiinta iska le dalkaas etoobiya wax bad lasii dhaafa hal saaka kamle man man lahaanaya insha allahu tacaala etoobiya dhulkeeda baan iska le dhulkeeda etoobiya oo ee, kalbar baa anaga soomaaliya anaga iska le muslimiinta iska le soomaaliya dhulka baa rabno etoobiya dhulka baa rabno anaga macnaha waxaad leedahay dhul soomaaliyeed ay horey u haysay dhul soomaaliya hore u hayso kaas baa ka rabnaa in kusoo kusoo qaadan hadda waxaa lasii isdhaafaa badbad iyo sheekooyinka saas waa sheeko rakiis ah waaye meel mana mana u ansaxaysa insha allahu tacaala waana ka bixinayna waana- waana diyaara u nahay naf i maal in iskaashin oo oo mujaahidiinta marka nambar kow nagan anaga nambar kow ah insha allahu tacaala marka saas diyaara u nahay marka insha allahu inta soomaaliya ee etoobiya dhulkeeda waxba kama leh man mana u ansaxaysa waxay la sheeg sheegaya waa waa sheeko baraaliyo sheeko sheeko rakiis ah waaye mustafa cabdiwahaab oo hogaamiyaasha dabarre ka mid ah waxa uu sheegayaa inay ka go-an tahay inay iska dhacshaan shisheeyaha mustafa cabdiwahaab maadaama beeshaan oo la yidhaahdo beesha dabarra aan ku dhalanay mas-uuliinteed aan nahay waxaan ballanqaadnay gaalo meel kasta ay joogto midab kasta ay lahaato inaan la dagaalanno n insha allahu tacaala maadaama ay xorar tahay n gaaladan oo karishtaanka etoobiyaanka ah oo naga soo duulay annaga dalkeenna isa- wa- wax naga dhexay maanta aysan jirin oy nagu soo duuleen deegaankii annaga aan lahayn diintii annaga aan lahayn iyo iyo maxaanku idhaahday ilmaheen iyo maxaanku idhaahday n muqadashaadkeenna dhan inay zuulaan ay rabaan ma dhacayso ilaahay idinkii insha allahu tacaala inaan la dagaalanno n beeshanna insha allahu waxay wada qaadatay rijaalan iyo wa nisaa'an nin yar iyo nin weyn naag iyo nin waxay ballan ku qaaday in gaalada nagu soo dhow etoobiyaanka ah diinsoor mar dhow aysan ku jirin ilaahay idinkii ee ayadaaba laga gaari doonin ayadaa bacariri doontaa haddii ilaahay raalle ka noqdo annaga insha allahu waxaan ku darayaa haddii ilaahay raalle ka dhigo n isha mar dhow aan dheereen gaalada waxay awalba inagu filin jirta wanaag wanaag annaga kama filinayno ayadana insha allahu tacaala nagama filinayso waxay ogaanaysaa haddii ilaahay raalle ka dhago gaalada midda noogu dhow hadda waxay noo jirtaa lixdan kilomitir soo maa lixdankaas kilomitir ma joogaysa ilaahay idinkii etoobiyana ee- ee baddana insha allahu tacaala soomayaal soomaalina ma qaadanayso anaga go-aankan intaasaan ku daraya haddii ilaahay waxaad tihi etoobiya dinsoro noo dhow ma joogayso maxaad ku samaynaysaa godkaan ugu galaynaa haddii ilaahay raalle ka dhigo godkaan ugu galaynaa waddanka annagaa iskale muslimiinta iskale deegaanka annagaa ilaahayna waafajiyey waxaan rabnaa mar dhow etoobiyaan iyo murtadiin intii dawdilifkuwa u la shaqaynaysay qabiil kasta ha ku dhashaan diinsor ma joogahayaan ilaahay idinka godkaan ugu galayna inaan la dagaalanno aan baabi'ino insha allahu tacaala haddii ilahay raalliga sidaasaan rabnaa qorshaheena suldaanka guud ee beesha dabarre aadan deerow ayaanu weydiinay su-aal ahayd maxay tahay farrintaad u dirayso dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah diintooda dalkooda iyo ayagabana lagu soo duulay Ee, fariinteeda guud horta soomaaliya oo dhan ama islaamka guud ahaan waxaan leenahay ee, annaga iyo gaalo horta deris ma nihin ee, diinna ma wadaagno nololna ma wadaagno guud ahaan islaamka waxaan leenahay etoobiya iyo wixii keyrkeedaha in layska difaaco baddan soomaaliyana soomaaliya iskale ee, muuse saamirinna ma bixin karo ismaaciil umar giilaa dalaalka isagana ma bixin karo waddankaas ilaah baa iskale kadibna soomaaliya ayaa iskale oo muslimiin ah muslimiintaas waxa- waxaan leenahay in la dagaalamo in la iska dif- la- la iska difaaco etoobiya iyo keyrkeeda ayaan leenahay khaas ahaan markaan usoo noqdo reer dabare waxaan leenahay waddankiiniyaa la qabsanayaa soomaaliya guud ahaan soomaali baa iskale haddii ay tahay koonfur iyo haddii ay tahay waqooyiba meenaha dhul naga dhexeeyo waayo soomaaliya dowladdii hore oo soomaaliya oo jaairka ahayd lafteeda aa ku dagaalamaysay annagu hadda muslimiina inaan ku dagaalami weyno suurtagal ma noqonayso waa ku dagaalamaynaa waana iska difaacaynaa insha allahu guud ahaan soomaaliyana waxaan leenahay inay iska difaacaan oo ay iska qabtaanoo etoobiya ninka la yidhi aqoonsi baan ku siinayaa dhulkaaga isii haddee dhulkiiba waa laga qaatay maxaa lagugu qansoonaadiyay aqoonsiga aad raadinaysa maxay tahay waddanba ma haysidba insha allahu annaga aqoonsina etoobiya kama rabno ayadoo masaakiinoo lama dhammaanayso oo hadda isu dilayso maxay ahayd qabiil qabiil isu dilayso annaga dad muslimiina nahay waddankiina inaan difaacno ayaan diyaar u nahay soomaalina waxaan leenahay waddankiina aan difaacanno gaaladii aan iska dhicinno reer waqooyina waxaan leenahay khaas ahaan dadka waqooyi waxaad ahayeen dad guba oo dagaalka ku fiican oo inay iska difaacaan gaalo aan ku ogeyn maanta haddii aad leedihiin etoobiya bad siinay suurtagal ma aha muuse saamiri iska qabto oo ninkaas iyo wixii khayrkiisa ay dowladdaas xunta ah iska qabtee muslimiinay kaca waxaan idin leenahay waddankiina difaacda annagana diyaar baan idinahay haddii aad noo baahataan ma ahane annagaaba diyaar u ah noo bilaaba un annagana waa soo socnaa insha allahu wadda aan marno un la siiyo beesha dabarre waxaa laga sugayaa kamiro dhalinta baycadan ah in jihaadka nafya maalba ay ku bixinayso waxaana baycadu ku soo aaday xilli beelaha soomaaliyeed ee walaayadda islaamiga ha degan ay baraarugeen amaba indhaha kala fureen ayna dareensan yihiin khatarta shisheeyaha iyo kuwa la socdaahu ay diinta dalka iyo dadkaba ku hayaan waryahiin cabdulaahi yaasiin jaamac ayuu kaasi ahaa oo xog inooga diyaariyey bayco ay dhowaan beesha dabarre kula gashay wilaayadii islaamiga ah baay in ay jihaadka naf iyo maalba ku garab istaagi doonto سأبقى فخورا بإسلامي
barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa dowladda federaalka ayaa waxay noqotay dowladda ugu musuqo badan caalamka dowladda federaalka sannadihii lasoo dhaafay waxa ay mar weliba dhacsanaysay kaalinteeda sare oo ay ku leedahay dhanka musuqa mar kale dowladda federaalka waxay noqotay dowladda ugu muusuqa badan caalamka arrinkaasi wuxuu muujinayaa sida xukuumadda xasan sheekh maxamuud ay weli u hayso dhabbihii fasaadka maaliyadeed ee caanka ku ahayd warbixin rasmi ah oo ay soo saartay hay-adda daahfurnaanta caalamiga ah ee loo yaqaano c b i ayaa waxa ay kaalinta koobaad ka gelisay dalka soomaaliya inuu yahay dalka ugu muusuqa badan dunida hay-adda ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka jirto xukuumad geysanaysa xatooyo maaliyadeed islamarkaana aysan dalka ka jirin maxkamado caadil ah taa beddelkeedana laaluushku yahay mid ka sareeya cadaaladda qiimayntan ayaa hay-adda samaysay ayay dowladda federaalku waxay ku heshay koob iyo toban dhibcood oo keliya waxaana laga rabay boqol dhibcood dhinaca kale c b ayada ayaa sheegtay in dalka hangari uu noqday dalka koowaad ee ugu muusuqa badan qaaradda yurub halka dowladda federaalku noqotay midda ugu liidata guud ahaan waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan markaan isla soo gaarnay markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka galgaduud munaasabad lagu furayay ceelbiyood ayaa waxaa lagu qabtay qaybo ka mida wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ceelka waxaa laga qoday deegaan u dhexeeya degmada galahareeri iyo sidoo kale deegaanka xaaji iimaan ugaaska beesha mursade iyo odayaal kale oo ka yimid dhanka shabeellada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabadda waxaan ku bilaabeynaa odayaashii halkaasi ka hadlay alxamdulilah ilahi baa mahad iskale naga dhiga muslimiin namakene nicmatuul islaam waliimaan lagu dara nicmatulamni mahadda alla ka gadaal waxaa iguna sidoo kale mahadsan dadka meeshaan isugu yimid oo muslimiinta ah oo mu'miniinta oo xafladda maanta ceelkankiisaa isugu yimiday iyaguna waa mahadsanyihin meel kastoy ka yimaadeen gaar ahaan intii af iyo idin iyo anfaco gelisa waxaan leenahay ilaah ka abaalmariyo intaas kadib waxaan laba nuqda unka leeyahay ceelkan horta asiga kiidiin iyo dad iyo deeqba anfaca oo barbaari horta asiga allah ka dhigo waxaa un laga ilaalaa oo inaan dardaarmaan rabaa waxa la yidhaha qabaliya qabaliya waxaa islaamku faa'iida ugu leedaha la yidhi nusratu diin watacaawun cala alkhayr islaamku labadaas bisuu ka faa'iidaa haddaan labadaas aysan ku jirin dacuuha fa inaa mumtinati nabi maxamed ileyna khayr marka in qabiil laga ilaalisho oo aan wax qabaliye la yidhaha qabiil waa fiican ya wax qabaliye la yidhaha aysan maha soo gelin intaas waa dardaarmaa dardaaranka labaad waxaa weeye nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha uuxiya ilaya an tawaadacuu xataa laa yafqaru axadun calaa axad walaa yabqa axadun calaa axad in la isu tawaaduco oo ilaa mid mid u faane laga waayo tawaaducaas uu jiro iyo mid midku xadgudba intaasba inaysan jirin baa nabigu lay dardaarma wiriye oo lay waxyoodaya inaad isu tawaaducdaan oo cid walba oo ceelkaas ama ha timaado ama ebed ha joogto ama ha quduur iska lahaadaanee waxaa la yidhaha tawaaduc oo fan uusan maha soo gelin oo axad axad u faana aan la arag oo mid u tawaaduca maahine mid xadgudba ama ku quuqa aan la arag intaasna waan dardaarmaa insha allah dardaaranka labaad waxaa lagu soo celcelisha bahashaan xunkaa darooniska nebigu wuxuu yidhi ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa'u waxa ugu bile badan ugu musiibo badan oo musiibadu ku dhacdo waa ambiyada uma saalixuun dadka wanaagsanaa ku xiga uma alamhal faalamhal saasaa wan darajada u socotaa horta baashaan maanta dhulkan duqaynaysaa yubtala rajul calaa qadri diinihi dadka la imtixaanaa dadka inta diinkiisu leegya haddii diinkaagu uu adayg yahay balaayadii ishtadda balaa'a lagu adkaynaa hadduu riqan yahay iyo jileecna calaa xasabi diin aa lagu imtixaanaa marka horta waxaa laydinku duqeeyi waayo dhulaan la duqeeyhayn hadda ninka waxaan u masiirsanaa lahaya inkastoon duqayntu insa fiinay ebaal lama duqeeyo kowsar iyo dhulkaan lama duqeeyo waxaa laydinku duqaynayo calaa qadri diinihi inta diinka inu leegyahay horta waa balaanaya ambiyada ugu horreysaa layidhi intii la imtixaano dadka ambiyada ugu horreysa horta baashaan ayadaa oo socota waxaad og tihiin meelaha aan la duqoyhayn waxa ka jiraad ogsantihiin maraykanku meeshii taabacsaneeda taaban maayo waxaa maanta uu ku taagan yahay waa meeshii diinka ifaayo horta bal inaad nicmada siisatiin oo nicmo kastoo idiin timaado ceelkaanuba ka mid yahay ay nicmata ilay idinku tafadulay ciduu doonana uu siiyo laydinlaana qabin horta qaata diyaaraddaanu wacna male diinkiina idinku haysataa laakiin ma aragtiin ummadan la duqay inuu diin haysan soo idinma muuqato arrintaasaa meesha jirta ilaahay marka nicmo idinku tafadulo waaye duqayntan waxba u arkina roob maahinoo roob ma la yidhaha waxaa la yidhaha baasha la yidhaahdo macam intaa la yidhi baashi la dhihi jiray col ay waxay dhihi jireen dhul macamima wax saasa wax saas ku maamaahi jireen ma aqaan aniga hadde marka horta duqayn la duqaynayo sida nicma roob ilaahay roobka soo dejiyo oo kale ma ahee amba un ruuxaa ku shahiidaya ilaahayna uu doortay oo diinkiisii lagu heesto ama idaaba iyo tabar beeshiiba iska tegi horta ogaada in ilaahay nicmo idin siiyey nicmadaasna ilaa idinku tafadulay aanaan laydinla qabin intaas waxaan rabaa diyaaraddan xunkaa inaysan macno lahay inaad u qaadatiin oo calaa qadri diinihi oo idinku duqeeyo waayo horta taaqaata waa nicmo ilaahay nicmooyinka badan oo ceelkaanu ka mid yahay ama maanta hijrooyada laydin soo hijroodo maanta adunku aada naqateen mujaahidiinna aada naqateen muhaajiriinna idiin timid anaad maanta saad u maamusheen la ogyahay ilaahay inuu ogyahay welina idin dhex taagan yihiinna waa nicmo kale meelaha loo hijroonayna badan marka ilaahay nicmadaasu idin siiyey ka mahad celiya intaas waa inuu kala dardaarmaa qabiliye iyana waxaasna ceelka ka ilaaliya ilaahayna waxaan idin leeyahay idinkuma quuri weynahay ilaaha idin korriyo idin labalaabnan waa idin leenahay oo hadda masayr in ilaahay idinka soo wada in lagu soo leexsho masayr ah ma qabno in ilaahay idin korriyo idinku tafadulo idin lalaabo taasna waa idinla jecelnahay intaasaan kusoo gabagay wassalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين ما هذا الله إشكال دمانتين مالك بلابتين مالك ودماتا عن لهين إلهين مكانية مكان كان شرفتا أنكم مهدينينا إلهي غاس أنكم مهدينينا tolkii dhibkan iyo soo maray oo meel walba tegey ceelkaan noo bajiyana ayagana jisadoodii janno allaha ka dhigo jisadoodii janno allaha ka dhigo wax walbay ku dadaaleen dadaal kastay sameeyeen meel kastay wax nooga qabteene kor allaha ka dhigo muslimiinta deriska nala ana annagana ha nala qabto kaligaan mahayna deriskoo dhan ha nala qabo hadday shabeelle dhaxa tahay hadday mudug tahay hadday tahay galguduud inaan isla qabna allaha noo kaso dad muslimaana almuslim akhulmuslim laa farqa bayna alaswal walabyad saasay joogtaa mugga kulligay walaalaanahay wax naga dhexeeya leewaay intaasaan qaadanaynaa walaalaheenna jisadooda jirna allaha ka dhigo annagana allaha noo naxariiso haddaan dhimano haddaan nool nahana ilahay idankiisa taqwada allah nagu dilo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهد اسكال سبحانه وتعالى مهد الله كبعدي waxaa mahadsan dadka muslimiinta oo isugu yimid maanta makaankan xafladan ceelka shaafi laga furayo dadka muslimiinta oo nuc walba isugu jira hadday galgaduud yihiin hadday shabeellada dhexe yihiin hadday ninka la idhaahda yihiin ee mudug hadday yihiin dhammaan waa wada mahad celinaya waxaa mar labaad haddana usii mar saddexaad usii mahad celinayaa dadkii akhyaarta ahay oo tolkan u dhashay oo deegaankan u dhashay oo shanta nimaheeday oo juhdiga ku bixiyey iyo intii farsamada ee aqliga la keentaba khayr badan allah siiyo ilaahayga subxana wataala jisadooda jannaha ka dhigo intaas kabacdi waxaan leeyahay anugu mogta warkii waa la laayey cabdiraxmaanana wuxuu uri mogta odaga ceelbur dadku sid badanna way yaqaan si gaar ahaan sida badan ima yaqaano odayaashan xamar ka yimid iyo dad badanna waxay og yihiin mogta aanba aan aqoonba hadda waan iga dhaha haddii qari weysa waa inuu garshaan ii rooneed dadku ay wada dayahayaan nin weyn nin weyn oo cabdiciid la yidhaha dadkana maqli jirana suuragal cumar waa yacboon haana hadda isla ah khayr allaha ka dhigo ceelkaas shaafi oo maanta la furay oo dadka maanta aan joogno xafladiisa ilaahay waxaan u weydiinaynaa subxaana wa tacaala ilahay subxana wa taala lagu dhaqmo oo lagu barbaaro oo lagu wanaagsanaado oo biyihiisa nabad iyo wanaag iyo khayr lagu cabo ilahay ha nooga dhigo ilahay nabad ha nooga dhigo dadka dersaanka oo daayo waxaa la sheegay duqaas macnaha deriska adeer maxamed uu sheegay oo deriska ahay nooc meel walbaa deris la iskala yahay deris xumays ilahay nagama dhigo ceelkan marka la bilaabayey kolley aniga qof walba caloolay leedahay markaan maqlay meeshaan weligay ma iman aniga adoogayna xataa ma iman abkowgayna ma iman laakiin kii afaraad iyo kii saddexaad inuu joogay meelahan waa suuragal laakiin ilaa afar oday waa ogahay meeshaan ku simana markii laga bilaabay meeshaanna waxaan maqlay oo macnaha waxaan qaatay farxadaan qaatay farxadaan qaatay waxay aheeday biyalaan inay meeshaan ka jirto xagga cadda waa imido markii la furay raggii joogayaa jooga alxamdulilah xaggaan waa la wareegay ilaa ninka la xaaji imaan iyo waa maray iyo garweyn meesha carta caligaab biyaheeda iyo sida ay tahay marka ceelkan warkiisa markaan maqlay ilaahay ilaahayga subxana watacaala waa xamdi naqay waxaan ugu xamdi naqay inna meeshaan ceel ay u baahan tahay haddana walaalkay cabdiweli shan iyo afar mar asagoo tu walba ceelkan u danaynaya ceel bur waa yimid oo juhdiga iyo safarka iyo dhibka u galaa hadda ilaahay baa ku guulay subxana watacaala asiga iyo inta la wadana ajir badan allah siiyo ilaahayga subxana wataala ceelkaas maanta sida xafladiisa loo furay shaafi oo la isugu yimiday waa meeshaan kamid waa gaarsiina haddii la yidhaha ceelka shaafi waa lasoo furayey sidoo kale ugaas cabdulaahi daahir axmed waa ugaaska beesha mursade kelimad ayuu ka jeediyey munaasabadii ceelka lagu daahfurayey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا إلهي ياكم هاتسن نعمة إلهي أول السيي ملت كوبي كرو لكن ما تمد وين أو وح موغدا iyo wax qarsoon ba anfacaysa ayaan u jeedin waa ceelka halkaas ka baqay ceelka sheikhu wuxuu yidhi magacyo badanaa loo bixiyey shaafi waa la sheegay magacyo kale waa la sheegay haddee anigu waxaa waaye meeshaa la iska dhigtaa marka hadaagood ku hesha nasiibka waaye aniguna xareed ama baxshay ceel xareed waa la wadaa xareed iyadana iigu darac a macnaha tafaa'ulka wax la yidhaahana jiro wiilkaagu hadduu wanaagsan yahay inuu wanaagsanaada aada rabto asagoo canug yaraho waxba ogeynaa magac fiican ula baxay runtii waxaan u mahad celinaa akhyaarta iyo waxgaradka nooga yimid gobolka iyo gobollada nagu dhow sida shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo mudug intaba u yimaadeen walow hadda maaragtay martiqaadku dadku oo badnaa waxyaabo jira awgood amni jira awgeed dadku ay inta la martiqaaday ay baxeen dad badanaa jooga haddana akhyaaraha nagala joogto shabeellada dhexe waa u mahad celinayaa waxaan kaloon aad ugu mahad celinaa runtii akhyaarta safarka dheer usoo gashay oo jid usoo gasho usoo safartay oo cidda saddex sagaala ah gaar ahaan odasibdi soo safarkan dheer soo galay xabari dille si jamaca runtii waxaa waaye aadaan ugu mahad celinaa safarkiinni ilaahay dad saalimiina adinkoo guryihiinahid ku celiyo waad imaateen nabadgelyaad ku timideen runtii waxaa waaye saan iyadoo weliba culaysi jiraan aad timideen marka sidaa darteed adinkoo saalimiinana ilaahay guryihiinahid ku celiyo waxaan kaloon u mahad celinaa runtii shalay ma ahan doraad rag badanoo waxaan arkaya tamataabada ceelka iyo gogosha say uga qayb galaan isku duubnida cidda ilaahay ha qawiyeeyo inaan aysan jirin qolo kasta oo hadda wadaadka gabagiisa reer geediyo laakiin ceelka rag badanaa dhaqaale ku bixiyey geelaa la keenay xoolaa la keenay wax badanaa la qabtay haddana gogosha si fiicanay u ballaarneed waana kaga mahad celinaynaa isku duubnidaas iyo istaakulayntaas gaar ahaan reer galhareeri waa ku mahadsan yihiin waanu mahad celinaa waxaan kaloon u mahad celinaa wilaayada noo timiday oo runtii sida hadda raggu u sheegaan tamataamadeeda iska lahaa waqtigu asagoo iska nabada oo colaado iyo waxba ka jirina ceelkan codsiyadiisa iyo sidii qaabka oo ceel meesha looga dhisi lahay guddiyo fara badan ay yimideen ragba hadda meesha lagu sheega shantanima wixii ay ummadda u tabarucaan ilaahay sadaqaha uga dhigo laakiin ceel ganacsiya wuxuu iska yahay ceel faa'iido badan oo wax badan aanan laga gedaynin wax badan layskugu taakulaynaa wax badan ay ku intifaacayaan meeshan waxaad ogsoontihiin baraagaa laga isticmaalaa aadayna u dhib badan tahay intaan soo soconno hadda annaga aada culayskeeda ay iska laheed marka insha allahu tacaalaa ceelka ragga meesha joogaahu in la dhaqaaleeyo qaabkiisa la dhammaystiro wixii u dhiman iyo waxyaabaha baraagihiisa iyo caantiisii iyo biyogelintiisii in la dhammaystiro oo aada awoodda saartaan ayadana waa ku boorinaynaa wixii tabarteennana waa waxawaaye diyaaraan u nahay insha allahu tacaala arrintaas adinku ha ka daalina niyaddiinu ha dhisnaato barnaamijka dhuwaxa waraysi idaaca oo intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa kan mid lamida inta aan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السميع